maanta waxaan rabaa inaan halkan anuu joogo degmada moqokori ee gobolka hiiraan ah mas-uul ka mida dowladda soomaaliya ka mida waxaa shalay degmada moqokori soo gaaray guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalinaa soo gaaray waxuu keenay daawo loogu tala galay in emerjensiga lagu daaweeyo dadka xabaddu ku socotoo dhaawacmaya daawadii haddii kartoomankii la furay oo galabta la isugu yimid waxaa ka soo baxay natiijadaan rabaa in ummadda soomaaliyad aan u bandhigo oo meel alle meeshii joogaan ay ogaadaan haddii ay noqon lahayd xafiiska madaxweynaha soomaaliya hadduu noqon lahay brime ministerka iyo ummadda soomaaliyeed ee igaga daawanaysa gudaha iyo dibaddaba wuxuu keenay covid nntnkii ayuu keenay covid nnk ayuu keenay waa covid nnkii qalabkii loogu talagalay waxaasoo idila kartoomanka waa ku jiraan waa kaasa waa covid nnka naloo keenay waa mas-uul soomaaliyeed xabadaa socota maydaa yaal dhaawaca yaal waxa uu keenana wux u socdana waa dagaal waxa intaas wax laga argagaxaha oo runtii geeri ka xanuun badan covid nntnka qalabka loo keenay wuxuu dhacay ekisbayrkiisu wuxuu dhacay labada kun labaatan iyo labadii ayuu dhacay covid nntnkii ayaa la keenay wuxuuna ekisbaar noqday labada kun labaatan labada wuxuuna shalay ka soo dejiyey degmada moqokori taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii shanaad labada kun labaatan iyo shanta ayuu ka soo dejiyey asoo u keenay gargaar waxayna dhacday labada kun labaatan iyo labada ayay dhacday waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha uu keenay maxamuud macalin oo kiyaalkii loogu talagalay mootafeenkonka loogu talagalay annaga mootafeenkon maan isticmaalnaa mootafeenkonka baashii loogu talagalay ayuu keenay waad arkaysaa kartoomankaasay ku jiraan haddii aan been ka sheegayo waxaa ka koreeya covid nntnka qalabka loogu talagalay iyo sidoo kale ookiyaalka waxaa ka koreeya keliya saddex afar kartoon ayaa ka korraysa bis xataa mid shanaad hadday dhacdo anaa maxkamad laygu soo taaga waxaa u warra waa faleebadaa oo oosta kor ah oon ahayn cusbo waxay ka kooban tahay laba kartoon kartoonkiina waxaa ku jirta laba iyo toban xabbo tootalkeeda waa afar iyo labaatan xabbo hadduu xabad kaloo saddex labaatan xabbo uu maxamed macallin keenay annagaad mas-uuliyad dembigaanaa qaadanayn waxaa weeliye kaniini kartoonkaas loo yaqaano collection collection macnaheed waxa waa isku dardar waa daawo yar oo isku dhex jirta waxay ka kooban tahay imukashiliin waxay dhacaysaa lix iyo labaatanka bilowgeeda ayay dhacaysaa daawadaasi been kama sheegayno dheydkeeda waa la qaadi karaa waa la fiiri karaa waa halkaa kartoonay ka kooban tahay oo ah collection ah oo isku dhex jir ah haddii la rabo waa kuwaasaa waa la soo saari karaa haddii been aan ka sheegay waa loo wada jeedaa waxaa weheliya sharoobooyin aniga ma aqaan sababta sharoobada duquushada loo wada anu ma fahmin waxay dhacaysaa bisha siddeedaad labada kun labaatan iyo shanta ayay dhacaysaa waxaa ka dhiman saddex bilood waa sharoobo molti vitamiina anaga ma dhiigaan ku dhex jirnaa mase vitamiinaan ku dhex jirnaa wax intaas ka sii naxdin badan oo argagax leh laba diyaaradood inuu soo qaatay guddoomiyaha maaraynta musiibooyinka inuu laba diyaaradood u soo qaatay covid nntnka soomaaliyay waxa socda arrinkaana miyuusan shabaab nooga darnayn mase shabaab ayuu la mid yahay